إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka fuliyeen magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhaawacmay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen fariisan ciidan oo ku taalla degmada waajid ee gobolka bakool kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabin ah oo loola beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud meydka gabar yar oo mindi lagu dilay ayaa laga helay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa cabasho ka muujiyey lacago baad ah oo ay wasaaraddu ku soo rogtay howlgal qorshaysan oo magaalada muqdisho ka dhacay ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka baay idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa baahisay muuqaal dokumentari ah oo ay ka diyaarisay cadaawada dowladda xabashida ethoobiya ee ku wajahan ummadda soomaaliyeed دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka fuliyeen magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaafadda waxaa raacday ee degmada hiluwaay waxa ay qarax kula beegsadeen gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday waxaana sidoo kale ku dhaawacmay laba kale gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa waxaa iska lahaa taliyaha ururka afaraad ee ciidamada booliis milataro kaas oo lagu magacaabo camey sargaalkan ayaanan gaariga la socon xilligii uu qaraxu haleelayay ku dhowaad toban askari ayaa ku dhaawacantay weerar xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisan ciidan oo ku yaala degmada waajid ee gobolka bakool rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada waajid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la wareegay saldhiggii ciidamada ay ku sugnaayeen waxaana halkaa ku dhaawacmay ugu yaraan toddoba askari oo ka mid ahaa ciidamadii la weeraray agabyo kala duwan oo ciidan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qaateen saldhiggii ay la wareegeen kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabin ah oo loola beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal kamiin ah kaas oo ka dhacay deegaanka cada kabiir ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud filimkan oo la daawan karo ku dhowaad muddo shan daqiiqo ah ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas ku shanaqaya ciidankii kamiinka ku dhacay دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس للطغى يوما علينا للطغى يوما علينا قادم جيشي إليكم sidoo kale filimka ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo madaxa ka wada tooganaya firxadka ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo hoodka ku kala cararay نقتدي بأبي دجانا من تورطنا سنانا وتبخترنا اغتيالا وتعلمنا
filimka qaybihiisa dambe ayaa waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo dul taagan meydadka askartii lagu laayay kamiinka kuwaas oo ay xabaddu ka haleeshay qeybaha hore ee jirka المعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي زاحفون للمعالي صامدون كالجبال kanaalka kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa si isdabajoog ah usoo saaraya muuqaalo lagu soo bandhigayo taagdarida haysata ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo xog lagu keenay furmaha dagaalka حق الأعداء هيا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم زلزلي الله أكبر عرش كسر عرش قيصر وادحري كل كفور قد تعد قد تجبر
meydka gabar yar oo mindi lagu dilay ayaa laga helay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal moxamed qaasim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi laga helay meydka gabar yar oo la dilay xaafadda horseed ee magaalada garowe ayaa laga helay meydka gabadhan waxaana ka muuqanayay dhaawacyo culus oo loo geystay gabadha la dilay jirkeeda waxaa ka muuqanayay tuurey meelo kala duwan looga dhuftay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in gabadha laga jaray carabka ilaa iyo hadda lama oga cidda geysatay falkan wuxuushnimada ah ee lagu dilay gabadha yar dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo maalmo unkoor kufsi iyo dil loo geystay gabar yar kaas oo ay geysteen ciidamo ka tirsan maamulka puntland qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa cabasho ka muujiyey lacago baad ah oo ay wasaaraddu ku soo rogtay warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifitaax faarax
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka oo horey usoo rogtay sistem ay ku doonayso in xogaha macaamiisha ay gacanta ku dhigto arrinkaasi ayaa waxaa si adag uga hor yimid shaqaalada dowladda federaalka ee ka howlgala wasaaraddaasi shaqaalaha ayaa cabasho ka muujiyey in arrintaa xogaha macaamiisha ay la wadaagaan cid walba ay tahay mid ganacsi oo aan u cuntamin bulshada iyaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ayaa maanta mar kale soo rogtay qorshe cusub ay isbaaro ugu dhiganayso bulshada qorshahaasi oo ah inay soo rogtay lacago xaddaafa waxayna airboor ka dhigatay jigboontiyo ay dadka ku baarato haddaba qaar ka mid a dadka diidmada kala horyimid wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka ayaa ka warbixiyey waxay wasaaradda waayadanba ku haysay bulshada iyagoona ka warmay lacagaha ay kusoo rogtay iyo xogaha macaamiisha ay rabto waxaan ka codanaynaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo runtii beryahan dambe kusoo rogtay airlineka system la yiri waa security system systemkaas aan horey uga cabanay in aan xogta aan dadka shacabka ah ama daatada aan la siin maaragtay cid walba aan tuhunsanayn inuu yahay system ganacsi dood dheer kadib waxay hadda soo gaartay systemka in la yidhaahdo waa qasab wuxuuna dhalinayaa lacag haddii ilaahay idmo arrintaas oo u cuntami weyday airlineka markii ay isu yimaadeen ayay cabashadeedu ku salaysan tahay ma aha wax la qaadan karo ma aha wax loo dul qaadan karo ma aha suuragal maahan xogta muwaadiniinta soomaaliyeed iyo yani mataqaanaa in shakhsiyaad ganacsataa la siiyo ma ahan in ganacsatada soomaaliyeed ee airlineka ku shaqayso ee xaaladaha adag ku shaqayso xilliga la joogo in loo adoomiyo dadka la hoosgeeyo dhaqaala jegboynta la dhexdhiga eerboorka dhexdiisa la yidhaha sistamka ha lagu soo diro lacag sagaal doolarna ha la baxsho markii hore sistamkan wuu noo dhuuntay sistamkan inuu yahay sistam gaar loo leeyahay dan gaara lagu raadinayo dhaqaalo gooniya lagu raadinayo oo markii ugu dambaysa la yidhaahda sagaal doolar baa laga rabaa tikidka si kastaba wasaaradaha dowladda federaalka ayaa wada qorshayaal ay ku banaysanayaan dadka xoolahooda iyadoo kol hore wasaaradda owqaafta arrimaha xujayda xukuumadda federaaliga ee xamse cabdi barre ay isbaaro u dhigatay xujayda inta lacag ka daldalatay dadka muslimiinta ee ku wajahnaa xaramka iyadoo u sheegtay in haddii ay tagaan xaramka ay wax waliba oo soo dhoweyn ay heli doonaan balse laga rabo inay sii horumariyaan lacagta ay halkaa ku bixin lahaayeen si ay u soo xajiyaan waxayna uga baxday ballankii markii ay gaareen dhulka barakaysan howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka warkaasi oo warar kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka warramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo lagu naafiyey ciidamada dowladda federaalka ka fuliyey wilaayaadka dalka soomaaliya haddaan ku horeyno gobolka banaadir howlgal gaar ah oo xalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali cali sow madaxe oo ahaa gaanshaalle ka tirsan booliiska ciidanka dowladda federaalka waxaana laga soo qaniimaystay bastoolad uu watay sargaalkan ayaa horey usoo noqday taliyo ku-xogeenkii hore ee booliiska degmada waabari ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale taliyihii hore ee taraafikada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe isla banaadir qarax ay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen ex control balcad ayaa lala eegtay fariisin ay ciidanka dowladda federaalka halkaasi ku lahaayeen lamana helin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi hiiraan guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fadhiisin ciidamada hirshabeelle ay ku lahaayeen xaafadda nuurxawaad ee magaalada beledweyne lamana helin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi bay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka bay ayaa howlgal qarax ah ka fuliyey degmada diinsoor waxaana uu dhaawac ka soo gaaray askari lagu magacaabo cali shaqaal isla baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday laba xero oo ay deganaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku yaala deegaanka goofguduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo isla deegaankaasi waxaa qarax xoogan lala beegsaday ciidan ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ku dhaawacmay askari magaciisa lagu soo gaabiyey boorow howlgalladan kala duwan oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada dalka ayaa kusoo aadaya xili ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sii dardargeliyeen howlgallada kala duwan ee lagu naafeynayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaal dokumentari ah oo ay ka diyaarisay cadaawadda dowladda xabashida ethoobiya ee ku wajahan soomaaliya mahad cubeyd ayaa ka warramaya
war qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday inqirin rasuulkiiba waa qoys walaalaahe allahuma salli wasallim wabaarik caleyh idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay muuqaal dokumentari ah oo soo bandhigaya cadaawadda xabashidu u hayso ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida damaca fog ee ay ka leedahay dalka soomaaliya taagdarrida dowladda federaalka iyo inay jiraan qaar ka mid ah hogaamiyaasheeda oo daacad u ah etoobiya kana difaaca gudaha dowladda federaalka etoobiya waa dowlad cadowtooyo fog u hayso muslimiinta geeska afrika waana mid ay iska dhaxleen kuwii talada u hayay oo qarniyo badan soo jirtay si cad ayay fagaarayaasha uga sheegtaa cadaawadda gaamurtay ee ay u hayso muslimiinta waxayna doonaysaa inay burburiso kacbada ayadoo ku taamaysa in loo soo xajiyo halka ay iyadu ka taliso inkastoo ay arrintaasi muddo dhowr iyo toban qarni ka hor ah soo bilowday haddana waxaa maanta mar kale dib u soo celiyey isla hadalkii abiy axmed ሰው ወደ መካ ለሐጅ ከሚሄድ እዚሁ መሆን አለበት የሚል ደግሞ ወደ ባሌ አካባቢ ድሬ ሸከና ሁሴን ሶፍ dadku waa in aysan xajka u aadin maka oo ay u soo xajiyaan gobollada kale ah baale dareeshinka xuseen iyo suuf cumar awowayaashan waxay ahaayeen kuwo haddii ay arkaan wax wanaagsan oo cajab geliya ku dadaali jiray inay waxaas wanaagsan oo ay arkeen u soo guuriyaan dhulkooda oo ay halkan ka hergeliyaan mushkiladda haddan haysatana waxay tahay inaan ka tagnay dhabbihii awowayaasheenna dowladda itoobiya waxay si gaar ah col ula tahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna ka soo horjeedaa horumarkooda ayadoo rabta inay dalka soomaaliya ka hirgeliso daamacyadeeda guracan etoobiya waa dowlad mustacmara waa dowlad ka qayb gashay isticmaarkii afrika la gumaysanayay eighteen eighty four barliin shirkii lagu qabanaya waa dowladda qura ka soo qayb gashay ee afrikaanka ahayd ee ka qayb qaadatay inay iyana wax gumaysato gumaysi horey soomaali qaybo ka mida ugu qaadatay oo ingiriis iyo intii la socotay ay siiyeen maantana inay inta hadhay xuduudda ka tallawdo haddaanu jirin cid ka celinaysaa waa wax iska macruuf ah ሰው ሞቃዲሾ የዋደቅ ዳይና ኑሮ እንዲመጣ ሀሳቡ እኮ እንደሱ ነው። ውጡ ከዚህ ከትናንሽ ነገር። ትናንሽ ነገር ደግሞ ለጉራጌ የሆነው መቀመጥ እኮ አይችልም። ጉራጌ ስራ ካለ አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው?
waa inaad ka gudubtaan halkan soke ee aad ka fakeraysaan annagu waxaan doonaynaa markaan muqdisho furanno inaad halkaasi ka soo shaqaysataan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axadda ku soo noqotaan guryihiina annagu halkaas ayaan ka fakeraynaa idinkuna meelo soke ayaad ka fakeraysaan ayadoo uu sidaasi u cad yahay mowqifka xabashida ayaa haddana markaaad fiiriso hogaamiyaasha dowladda federaalka waxaad arkaysaa sida ay daacad ugu yihiin xabashida iyo siday u jecel yihiin inay dalkan ka hirgeliyaan danaha xabashidu ka leedahay waxaan leeyahay dowladda etoobiya ee deriska aan nahay deris wanaag wada noolaasho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaran u nahay etoobiya waxaan nahay dal derisa walaal ah ilaaha mataqaanaa deris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay etoobiya waa dowladaan deris nahay muddo dheer intii adduunyada la suugayena deris la ahaa walaalnimo iyo deris wanaag iyo iskaashi amni iyo ganacsi iyo dhaqaale iyo saaxiibtinimo joogto ah oo dheer oo muddo dheer ah ayaan lahayn Eh, waana kaga mahadcelinaynaa runtii waana kaga mahadcelinaynaa runtii
dastuurka dowladda federaalku ay ku dhaqanto waxaa ku qoran in etoobiya bad la siin karo waxaana arrintaasi si aan gambasho lahayn warbaahinta uga hor sheegay cuthmaan jawaari oo ka mid ah dowladda federaalka
dastuurkeena qodobo badanaa sheegaya marta in martaa la siin karo dhulka la kireyn karo marta concessionka la bixin karo kulli waa ku yaalaan ayagoo la fiirinayo turaada ahayd hoorki maxaa la dhahay meeshii berbera way ka qayb gashay etoobiya boqolkii sagaal iyo toban baa laga siiyey hadda ahiga waa mar labaad marka koowaad maaha tan ugub maaha horey u gashay haddana waa ku jirta saaxiib waa kula ahayn waa ku leedahay hadday saaxiib la tahay waa og tahay dastuurkeena wax ku yaalla mayna soo weydiisato waa la kiran karaa balse qofka qodobka afartii saddexaad baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyihin marta agsodasi daris ahaan daris wanaag lagu siin kar- lagu samayn karo laakiin anu waxaan u arkaa bareer kuma aqoonsan xogan kaga qaadan xaggaan u baxaynayay waa la kiran karaa balse qofka qodobka afartii saddexaad baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyihin marta agsodasi daris ahaan daris wanaag lagu siin kar- nagu bilowda ahaa midaan qarsoomayne ujeedooyinka ay dowladda etoobiya ka leedahay waddanka soomaaliya waxaa ka mid ah inay kala qaybiso iskuna dirto dadkiisa waxaana arrintaasi caddaynaya dad xogogaal u ah
etoobiya hadda waddankan deriska nala ah soomaaliya in hadda nidaamkan loo kala gooyo oo maamul maamul loo dhiso macnaa markii koowaad macnaha kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan sideedii macnaha building blocks waxaa la yidhaha etoobiya ah keenta weliba qorshahooda wuxuu ahaa soomaaliya shan maamul oo shan qabiil kala xukumaan in laga dhigo macnaa olmost hadda nidaamka federaalka hadda aragtana siduu ogyahay isbedelo yaryaraa jira laakiin qaabkii waay waxaana marka iyaga qorshay lahaayeen oo aniga marka hore ka dhawaajiyey dagaalka aan soomaaliya u qaadno qabiilooyinka aan isku aan isku buunbuunino kala duwanaanshahooda soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashiray united nationka ka dambow waxaa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin inna ha iska daayo laakiin waan idin laayay waxaa qaraarahoo asaasi ah soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqmo stage number one ummadda soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horraysa wax alla wixii diin ku leh inay kor u soo kacaan madharka islaamigaana la baabi'iyo waa asaaska hadafka ugu horreeya stageka koowaad waa kaa wey laguna baabi'iyo nimanka laadiiniyiinta ah ee maasuuniyiinta ah ee mustashriqiinta ah ee afka soomaaliyeed ku hadla gaala taageerada la yidhaahdo in lagu baabi'iyo gacantooda hadday fuli waayaan gacanta in lagu baabi'iyo gaalada stageka labaad waxa weeyaan dadka soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybsan rijin rijin in loo qaybiyo marka ugu horreysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state ka mid ah ethiopia inaan laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo stages in laga dhigo rijin rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gabarnara in loo sameeyo oo ra-iisul qabiila ah oo laadiniya in loo sameeyo stagekaasi waa stageka maanta ay ku sugan tahay soomaaliya stageka labaad waxa weeye in la yidhaahdo all waxa weeyaan soomaaliya under ethiopia waa inay ahaataa qayb ka mida ethiopia weeye centralku waa ethiopia weeye ayaguna waa rijinno weeye governors marka dambeeta looga taliyo ardisaba inay noqdaan haddaba haddii aan soo ogaanay hadafka iyo xabashidu leedahay waxaa la gudboon ummadda soomaaliyeed inay baraarugaan oo ay fadhiga ka kacaan iskana dhiciyaan xabashida kana difaacaan kacbada iyo dalalka kale ee muslimiinta maadaama ay ku nool yihiin halkii ay u mari lahayd
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa